Macadka Misbaax ee magaalada Kismaayo si lacag la-aan ah qur-aanka kariimka loogu baro caruurta danyarta iyo agoonta iyo sidoo kale haweenka waaweyn ayaa waxaa soo wajahday duruufo dhanka dhismaha ay degan yihiin oo ciriiri ah dugsigani lagu barto qur-aanka kariimka ah ayaa ka guuraya meeshii hore oo uu deganaa kadib markii dhul laga siiyey xaafadda guulwade kaas oo hadda la doonayo in la dhiso si caruurta danyarta ah ay waxbarashadooda u sii wataan qaar ka mid a haweenka dugsiga wax ka barta ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday in loo dhiso dhulka la siiyey si iyaga iyo caruurtoodaba ay wax ugu bartaan dadka walaalada muslimiinta waxaan ka codsanaynaa intaas oo ilmo ah oo maaragtay agooma iyo dad masaakiin waxba haysanin baa lagu waxbaraa dadka masaakiinta waxaan dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay meesha noo noo dhisaano anigoo ku hadlaya codka waalidiinta amaba ka mid a ardada dhigata madarasadan waxaan ka cabanayaa meesha inay cariiri nagu noqotay midna kale kuleel ay nagu noqotay nagu kululaatay marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan meeshan oo muslimka nasiir noogu tabarucay midda kale madarasadan waa madariso dadka masaakiinta ee danyarta iyo ilmaha agoonta wax lagu baro ma ahan madariso xataa qarash lagu bixiyo dadka islaamka masaakiinta danyarta loogu tabaruca marka anigoo ku hadlayna codka waalidiinta amaba ardada kamida walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan meesha dadkaniisa ay noo dhisaan dhanka kale qaar ka mid a culimada magaalada kismaayo iyo macalimiinta dugsiga dhiga ayaa dhankooda bulshada soomaaliyeed ka codsaday inay kala qayb qaataan dhismaha madarasadani lagu barto qur-aanka kariimka inaan maanta aan soo jeedino baahi baahidaas oo ah baahi diineed baahidaas oo ah weliba baahi madarase lagu waxbarahayey arda lagu waxbarahayey madarasadii oo ardadii ku yaraatay weliba marka horena meeshii ay wax ku dhigayaan meel kale oo dad lehinaay ahayd ay isla qaadan waysay ardadii wax lagu barahayey ayadoo madarasa ay ku waxbaranhayeen dad waaweyn iyo dad yar dhammaan ay ku waxbaranhayeen ilaahay fadligii dad ehelka oo dariskana ah yaa wuxuuna siiyey khayr allaha sii dhul buuna siiyey dhulkan aad arkaysaan meesha dantaana gadaashan arkaysaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanhayay ayaa waxay u ogolaadeen in madarasadii ayad ahayd ee ardada ku yaraatay in bulshadaas bulshaweyntaa lagu waxbaro ayaga oo maslaxada ay ka eegayaan ay tahay in allah subxaanahu wa tacaala radiis ay ku gaaraan ee dan kale aanan ka raadinaynin waxaan jeclaysana marka inaan maanta haddii ilaahay idmaa cid kastaa oo ku farxayso ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa in la kor yaalo ku farxayso badankoodna loo yaqaana sideed badan in macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala meelaha saan oo kale ay kaga qayb qaataan ilaahay subxaanahu lagu weynaynaya kalaamkiisa dadka muxsiniinta inuu codkanaga gaara mid dalka jooga mid dibadda jira waxaad og tihiin diinteenna maanta inaysan aysan bangi islaam ah ama dowlad islaam ah ama hay-ad u gargaarta aysan jirin ay ku dhinsan tahay maanta dadka muxsiniinta ah gacantooda wey ikhwaani marka waxaad og tihiin masaajidaha iyo maxaafisha iyo goobaha waxbarashada intaba waxaa taga dadkii diinta ilaahay iyo kalaamullahi lagu soo barbaariyey wey waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed ee shahru ramadaana aladii unsila fiihi lqur'aanu la yidhi ee qur'aanka la soo deji baan hadda maanta ku dhex jirnaa waa bishii la tilmaamay sadaqada wakhtigay ugu fadli badneed inay tahay la tilmaamay baan ku jirnaa in alxamdulilaahi madarsadii dhismaheedii loo baahan yahay waxaad og tihiin dhisma haddii la yidhaaha wixii geli kara u yaraan waa laba qol iyo xafiiskoodii barandadoodii iyo deyrkoodii wey goobaha lagu barto diinteenna islaamka sida madaarista iyo sidoo kale goobaha cibaadada ee ay masaajidu ka mid yihiin ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu fadli badan in sadaqada lagu bixiyo waxaana culummada iyo macalimiinta madarasada misbaax ay bulshada ka codsadeen in dhismaha madarasadani lagala qayb qaato